barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee qiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba waa isniin sidii labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waxaana ah barnaamijka maanta si wada jir idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey xarun qiimaysa oo abaalmarino siisa shakhsiyaadka bulshada wax ku soo kordhiya madashu abaalgud waa madal ay aasaaseen dhallinyaro qaranjoog ah oo dalkan ku dhashay ku qaangaaray burburkii iyo colaadihii wixii lagu jiray soo maray madashan waxaan u abaabulnay dadkeenna haldoorka ah inaanu bulshada dhexkeenna soo saarno oon barna dadka tusnana inay yihiin dadkan dad bulshada macno weyn u leh miisaana waxaa kale oo aanu idiin haynaa tartan lagu dhiirigeliyey nabadda oo lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo sidoo kale heeso ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa waxaana ka mid ah irkodhuudub biyo dhigay dholku horay dhulka hogta dhir calan leh ubax nashiman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaya dogsi dhugashada iga cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida warasaabka california gevi newsom ayaa sheegay in la rajaynayo dabka qabsaday keymaha gobolkaasi in uu maanta oo isniin ah gelinka dambe badankiisa la bakhtiinayo iyadoo saddex kun oo shaqaalaha dabdamiska ahi ay la tacaalayaan isagoo axaddii la hadlayay warbaahinta ayuu sheegay inaan si buuxdo loogu guulaysan timinta dabka laakiin guulo waaweyn laga gaadhay galbeedka maraykanka ayaa caadiyan xiliyadan oo kale keymahaasi waxaa ka dhaca dabaylo iyo kulayl siyaado ah taasina waxa ay keentaa inuu dabka dhasho dabdabemeyaasha ku howlan bakhtiinta dabkan ayaa sheegay in axaddii ilaa boqolkiiba toban ay ku guulaysteen in ololka dabayshu qaadayso ay xakameeyaan dabkuna uu ku joogo ilaa iyo laba iyo labaatan kun oo hegtar oo dhula ilaa iyo iminka boqol dhisme ayuu dabku waxyeeleeyey afar kun iyo lix boqol oo qof ayaa waxa ay degeen hoy ku meel gaar ah halka boqol iyo siddeetan kun oo qofna laga daadgurayay deegaanka keymuhu ku yaalaan ee uu dabku qabsaday
ardayda iyo caruurta iskuullada dhigata ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada baqhdaad iyo koonfurta dalka ciraaq iyaga oo ku biiray dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo ku baaqaya inay iscasisho iskuul ma jiri doono fasallana ma jiri doonaan ilaa maamulka uu ka burburo ayay ku qaylinayeen dibadbaxyaasha magaalada diiwaaniya oo boqol iyo siddeetan kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada baqhdaad magaalada baqhdaad iyo koonfurta dalka ciraaq ayaa waxaa ruxay wareegii labaad oo dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo lagu eedeynayo musuq maasuq shaqo la-aan iyo adeeg xumo isku dhaacyo ka dhashay dibadbaxyadan ayaa waxaa ilaa iyo maalintii khamiista lasoo dhaafay ku dhintay toddobaatan qof midowda jaamacadaha iyo iskuullada magaalada diiwaaniya ayaa maanta ku dhawaaqay toban maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska dalka ciraaq sida ay sheegeen ayadoo kumanaan arday iyo macalimiin jaamacadeed ay isugu soo baxeen waddooyinka dibadbaxyada ayaa imaanaya ayadoo wasiirka tacliinta sare uu axaddii ka digay in bahda waxbarashada ay ka qayb qaataan dibadbaxyada sidoo kale afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare caadil cabdaal ayaa waxa uu ku hanjabay in iskuullada ka qayb gala dibadbaxyada ay marsiin doonaan ciqaab adag
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale idaacaddii duhurnimo ee dhalinta ayaad degaysanaysaan dhallinyaro ka soo baxday qaar ka mida jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho ayaa sameeyey madal ay ugu magac dareen madasha u abaalgud waxaa hadda ay ka bilaabeen magaalada inay dadka iyo hay-adaha ku qiimeeyaan waxqabadkooda danta guud warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabdulqaadir okey madashan waxaa hogaaminaya dhallinyaro waxayna sheegeen in ujeedka ugu weyn uu yahay in ay tilmaamaan dadka ku wada qabtay iyo hay-adaha waxqabadka leh ee ka howlgala soomaaliya gaar ahaanna burburkii dalku markuu gala kadib si loo ogaado dadka ku wada qabtay gudoomiyaha madasha saciid cabdisalaam yuusuf dhansuge ayaa marka hore weydiiyey bal waxa ay tahay madasha u abaalgud madasha u abaalgud waa madal ay aasaaseen dhallinyaro qaranjoog ah oo dalkan ku dhashay ku qaangaaray burburkii iyo colaadihii iyo wixii lagu jiray soo maray bartay waxa wanaagu yahay iyo waxa xumaantu ay tahay sideedaba adduunka waxaa ka jiro markuu dal burburo waxaa la burbura akhlaaqiyaadka bulshada sidaa darteed soomaaliya markay burburtay anigu ka hor ma aanan noolayno intay noolay dadkii ka midka ahaa dadku wax garanayay maanan ahayn laakiin intay burburtay waxyaabaha aragna waxaa ka mid ah dadkeenna haldoorka inaysan wax tilmaama lahayn oo markay dhintaan la tabo oo markaas la sheego oo markaa la buunbuuniyo oo markaa la xasuusto madashan waxaan u abaabulnay dadkeenna haldoorka ah inaanu bulshada dhexkeenna soo saarno oon barno dadka tusnana inay yihiin dadkan dad bulshada macno weyn u leh miisaanna ku dhex leh kulamo iyo maskaxdu ay shiileen kadib ayay dhallinyaradan sameeyeen madasha u abaalgud waxayna ahayd mid laga soo shaqaynaya wakhtiyo kala duwan sida qaarkood ay ii sheegeen marka sidee baad iskugu raacdeen inaad magacan qaadataan oo aada dadka abaalmarisaan
awalan magaca waxaan u qaadanay anagu soomaali baan nahay dadkaanu abaal marinaynana ma aha xaduud gaare waa soomaali weliba xataa iyo qofkii qoladii soomaali wax tartaa hadday ama wadan kale tahay ama ajanabi tahay ama hay-ad tahay waxtar markaan leena waa maxay waxtarku waxaa jiro waxtar lagu muransan yahay waxtar aan lagu muransanayn waxtarkaan lagu muransanay waxaa ka mid a iskuol buu dhisay waduu furay oo uu dhisay waxa weeye amniguu hagaajiyey waxa weeye waxbarashada wadanka uu ballaariyay caafimaad buu keenay isbitaallo wax la mida wax la taaban karo shaquu abuuray intaasoo qof ah marka waxaan iskugu raacna magacaan soomaaliga ee u abaalgud waxa weeye qofka waxtar kale inuu ogaado dad af shacabka afkiisa ku hadlayo oo og waxqabadkiisa oo bogaadin dhiirigelin iyo garab istaag siinaya iyagoon wax sharuud ah wax qarasha iyo wax dan a gaara shakhsiyadeed aysan ka lahayn inay jiraan
sida caadiga ahba waa lagu kala duwanaan karaa cidda la abaalmariyo abaalmarinada caalamiga la baksho adduunyada ayaa su-aal laga keenaa haddaba dhallinyarada sidee bay ku soo khulaan dadka ay rabaan inay abaalmariyaan sidee kusoo khulataan
runaantii madashan u abaalgud waxay leedahay shahaadooyin u abaalgud iyo abaalgud qaran iyo wax la mid ah waxaa lagu xulaa dadka markii la xulay tusaale ama shirkad ha ahaato ama qof ha ahaato ama ama diblomacy ama siyaasi wax la mid a ha ahaado waxyaabaha lagu xulo waxa waaye waxyaabaha aasaasiga asaga u ah ee uu wakiilka ka yahay tusaale hadda waxaa ugu dambeysa waxaa xulno hormuud oo kaleeto waa hormuud waa la socotaa waa shirkad weyn waxay ka shaqaala badantaha dowladda federaalka soomaaliya hadeer sidaan og tahay marka maxaan ku abaalmarinay waxaan ku abaalmarinay waxqabadka ay dadku u hayso tusaale markay shan kun oo qof ay ka shaqayso shantaa kun oo qof isku duuduub labaatan kun oo qof oo kale baa mushaarkooda kula nool that means number xoog leh bay dadka u haysaa shaqo intaa ka soke xulusteeda meelo badan baa wax ka fiirinaa website ayaan leenahay la yiraahdo u abaalgud brogram waxaa jiraahdo lagu codeeyo oo voitin ah oo dadku ay maraan sidoo kale bejad baan leenahay baraha bulshada ah sida hadda u abaalgud bage la dhaho u abaalgud forum ama madasha u abaalgud bejajkaas iyo baraha bulshada u badanta codaynteena sidoo kale mid kalea jiro individualiska ah shakhsiyaadka oo ah inaan deegaanadoodii tagno oo aan baarno waxqabadkoodii oo aan naloo tilmaamayna aan dul tagno wax walba oo jiro sidoo kaleeto waxaa kaloo jiro inaan qofka laftigiisa interview la yeelano oo wixii aan soo aragnay aan ka waraysano waxaas waxaas door intee leeg ah kulahay dhahdo inta badan qofkaan abaal marinayno ma uu ogaado ilaa uu guulaysto oo aan go-aanka anagu isla saarno maahan asaga ama shirkad haata ama qof ma uu ogaado waxaasi sababtuna waxa weye waan baarnaa annagaa baarna hortiisa la-aantiis iyo ogaansho la-aantiisaanu xaqiijinaa kabacdi baanu u bandhignaa inuu mudan yahay maanta soomaali afkeeda in lagu bogaadiyo qofkaas laguna dhiirigeliyo su-aalo badan oo la isweydiin kara waxaa ka mid a madasha u abaalgud intee la-eg ayay haysataa sharciyad sidee dadku u kalsoonaan karaan sideese ku qaadan kartaa go-aanka inay gaarto in hay-ad ama qof wiya qofka ugu wanaagsan abay la baalmariyo laakiin maadaama hay-ad maxali tihiin oo maaragtay sidee go-aanka ku gaari kara awalan annaga horta institution ahaan waanu diiwaan gashannahay dowladda federaalkan ka diiwaan gashannahay dowlad goboleedyada sidoo kale waanu waanu gaarnay kulligood annagu waxaan matalaynaa shacabka soomaaliyeed waxaana dad dalka wax ku bartay dalka aan ka bixin intaa taagnaa burburkii kusoo koray waxaan rabnaa inaan dhiirigelino dadka ka shaqaynayo sideeda waxaa jirto oraah ah yacni qofka waxtarka ah wuxuu la mid yahaa la dhahaa dayax oo kaleeto iftiinka dayaxa iftiinka dayaxa qof fiican iyo qof xunba wuu iftiimiyaa meeshu joog wuu iftiimiyaa sidaasoo kale qofka fiican waxtarkiisa qof fiican iyo qof xunba waa gaaraa tusaale isku dhallinyaradan maxay bixiyaan markay tabaad abaalmarinta ma lacago hadiyado mase shahaado
anagu dhaqaale ma bixino mana nihin hay-ad dhaqaale keento laakiin waxaan nahay dad dal ka shaqaysto shaqooyinkoodii hawlahooda baasinaalkaa wato laakiin ku heshiisan qofkii dadka macno u leh inay dhiirigeliyaan maxaanu siinaa awaard baanu siinaa shahaado sharaf ka timi shacabka soomaaliyeed laguna bogaadinaya shaqaduu hayo si shaqadaas uu usii laba jibaaro qofkaasi cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
aada ayuu umahadsan yahay cabdulqaadir oo warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho dhegeystayaal markale dhinacii heesaha ayaynu jileecayna waxaa idinku soo maqan heesta axdi axdi dhowra ee uu ku luuqeeyo suldaan seeraar
cirko dhudug biyo dhiga dholku horay dhulka hawdka dhir calan leh ubax nasiman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra cirko dhudug biyo dhiga dholku horay dhulka hawdka dhir calan leh ubax nasiman dhalaalay dharabtif leh roob la dhacay dhul siraaday dhaayo dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra waan la dhacay waan u dhubtay waan ku dhartay dhalka weeye dhabal xadlandhay labeela loogu dhaasay oo dhalaala dhabna dhiilan dhelatiran dhaxla soo haydheero jogla midab dheere dhol cadantay dhaka siisa laydhax qaaday dhol cadantay dhaka siisa laydhax qaaday xubna dhiilan dhelatiran dhaxla soo haydheero jogla midab dheere dhol cadantay dhaka siisa laydhax qaaday dhol cadantay dhaka siisa laydhax qaaday waa dhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaway intaan xag dhaqaaqay dabjanaadoo qalbigu dhaawiciisa daktar weeye ahuuna dhaydamaanka waa dhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaway intaan xag dhaqaaqay dabjanaadoo qalbiga dhaawiciisa daktar weeye ahuuna dhaydamaanka daktar weeye ahuuna dhaydamaanka waa dhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaway intaan xag dhaqaaqay dabjanaadoo qalbigu dhaawiciisa daktar weeye ahuuna dhaydamaanka waa dhammayso watanyari dhowrsan weeye ku dhadhaway intaan xag dhaqaaqay dabjanaadoo qalbiga dhaawiciisa daktar weeye ahuuna dhaydamaanka daktar weeye ahuuna dhaydamaanka yamar dhowsho mandheera dhol margeeya qaal mandheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja yamar dhowsho mandheera dhol margeeya qaal mandheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aros dhahar yagu dhiigodhay ku soora dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aros dhahar yagu dhiigodhay ku soora yaa u dhowrto sidii dhal caruura misana dhabta sarta yaa u dhowrto sidii dhal caruura misana misana dhabta sarta yamar dhowsho mandheera dhol margeeya qaal mandheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja yamar dhowsho mandheera dhol margeeya qaal mandheera dhoodir bunduq yaa ka dhiiba waa dhabeela yaa dhargeyn la dhobla jawhar yaa dharaara dhulka hooya sii dhaqaaja dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aros dhahar yagu dhiigodhay ku soora dhanka hob iyow dhaqaajo sii dhoweeya aros dhahar yagu dhiigodhay ku soora yaa u dhowrto sidii dhal caruura misana dhabta sarta yaa u dhowrto sidii dhal caruura misana misana dhabta sarta dhowr ayaamayaa ku dhahadheha saaxiib markay dhalindheeshe hela dhaanto tunto ubax dhiinayagu dhiiba dhagax buug yamar dhabsha xebta dheere dilic dhaafta oo dhasiyadhayda carta dhadhan farle dhowr ayaam ayaa ku dhahadhe ha saaxiib marka dhalindheeshe hela dhaanto tunto ubax dhiinayagu dhiiba dhagax buug yamar dhabsha xebta dheere saylac dhaafta oo dhasiyadhayda carta dhadhan horle intaasi aynu ku dhaafno heesta axdi dhowr ah ee fanaanka suldaan seyraar waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta magaalada gaalkacyo waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan dhanka kubadda cagta oo kor loogu qaaday wacyigelinta xagga nabadda ee dhallinyarada wariyaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macali isxaaq ayaa tartankan ka wareystay cumar cabdi maxamed oo ah agaasimaha ciyaaraha ee maamulka galmudug
annaga markasta barnaamijkan oo tartamada sportska waan soo celcelinaa inta badan si gaara degmada gaalkacyo runtii aad baa looga shaqeeyaa muhiimadan waxa ay tahay in dhallinyaradu fahanto muhiimadda isboortiga uu leeyahay isboortigu fahmaana runtii boqolkiiba sagaashan waxaa la hubaa inuu nabadda fahmaayo marka waxaan uga dan lahayn waxay ahayd in la kobciyo nabadda gobolka mudug si gaara dhallinyarada runtii xirfadda kubadda cagta xiiseeya inay dareemaan in runtii in badan oo la fududaynayo in isboortiga laga qayb qaato
afar xaafadood aad u qabateen yaa idinka gacansiinayay ka wasaarad ahaan
runtii waxaa raasa gaar in aan xuso barnaamijkan wax soo agaasimay oo runtii shaqada inta badan qabanaya waxay ahayd dhallinyarada degmada gaalkacyo runtii oo wasaaradda hoos yimaada waxaa jiray runtii hay-ada la fududeynayay laakiin awood u badan waxaa geysanaya waxay ahayd dhallinyarada oo runtii muujiyey inay isxilqaamaan muujiyaan runtii inay u diyaarsan yihiin inay abaabulaan tiimam runtii ka qayb qaata ee horumarka isboortiga iyo horumarka nabadda barnaamijyada runtii waxay ahayd ilaa ifantiyo badan oo isku xigay ahaayeen oo dhallinyarada degmada gaalkacyo ay samaynhayeen oo ay ka mid tahay ahayd runtii barnaamij oo lagu rinjiyeynayay wadooyinka qaarkood sida raamboodka meelaha runtii dhirta ay ka baxdo isgoysyada iyo meelaha kaleba runtii oo dhirtiina qashinkiina looga saarahayey derbiyadii ku wanaagsanaana lagu horumarinayay lagu rinjiyeynayay si bilicdii ay usoo laabato dhallinyarada degmada gaalkacyo runtii waa uga mahadcelinaya markaas waxay ka qayb qaataan waa horumarka degmada iyo runtii dhammaan meel kasta oo laga baahanya in horumar laga sameeyo waana ugu mahadcelinaynaa runtii shaqadaas adag ay qabteen
muddo badan waxaa la qabanaya tartamo ku aadan nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug maxay isbedel ah oo dhinaca nabadda gobolka ka sameeyeen tartamadaas runtii waa muuqataa inkastoo annaga keliya dhallinyarada keliya aysan sheegan karin nabadda gobolka mudug laga qabtay laakiin waxaa cad runtii in dhallinyaradu si door muhiima ay ka qaateen in nabadda gobolka ay hormariyaan waxaad ogaan kartaa marka la eego dhallinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalkan waxaa ku nool dhallinyaro waaye taas macnaheedu wuxuu yahay wax kasta oo runtii ama horumar haddii ahaan lahayd haddii dibdhu ahaan lahayd intana lambarka ka yihiina ka ahaan doonaan marka halkaas waxaan iska tusinay in laga qayb qaato in runtii hoos loo dhigo lambarkii dhallinyarada ka qayb qaadanaysay qallaasaha oo runtii loo bedelo inay ka qayb qaataan nabadda iyo horumarka barnaamijyo badan oo runtii arrintaas ku saabsan hadday ahaan lahayd wacyigelino hadday ahaan lahayd sports runtii oo aad usoo noqnoqday iyo hadday ahaan lahayd waxa loo yaqaan public speaking intaba waa samaynay oo runtii aan uga qayb qaadanayno doorka nooga aadan in gobolka uu nabad ahaado arintaana sidoo kale waxaan ka qabanaa dhammaan degmooyinka ee runtii caqabadaha oo dagaal ay wajahaan oo kale waan ka qabanay caawud waaqaan ka qabanay sidoo kale hadda markii oo la imaanahayey degmada dhuusamareeb lagu qabanahayey koobkii markii la qabanahayey barnaamijka dibishisiinta ayaguna runtii dhallinyaradaas waxay qabteen sport sidaas kale dibishisiin loogu magacdaray oo si nadiifa kusoo dhammaaday marka runtii dhallinyarada galmudug waxay u diyaarsan yihin dhammaantood inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka sidoo kale waxay u diyaarsan inay ka qayb qaataan dhismaha galmudugta cusub oo la filayo in la dhiso hadduu ilahay idmo xiriirka dhinacyada ee dhallinyarada gobolka mudug haddii ay noqon lahayd dhinaca puntland iyo dhinaca galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey ugu wanaagsanaa maxaad ku cabiri kartaa xiriirkaas runtii xiriirka waxa wanaajiya waxa ay tahay dhallinyarada oo fahmay muhiimadda nabaddu ay leedahay muhiimaddu ay leedahay isdhexgalka dhallinyarada oo fahmay runtii inaan lagu shaqaysan hadda wixii ka dambeeya oo ayagu ay dadka u shaqeeyaan dhallinyarada oo fahmay runtii inaysan ku shaqayn fikrado qaldan oo runtii dad gaar ay adeegsanayaan dhallinyarada dhalinyarada oo fahmay runtii waxaa laga shaqaynaya oo lagu gorgortamaya inay tahay ayaga madaxooda ee dalkan u baahan yahay in dhalinyaradu qayb ka qaadato marka intaas way goosgaraysay runtii haddana runtii boqolkiiba boqol waa sii xoogaysanaya xiriir ka dhexeeya dhalinyarada dhinacyadeeda kala duwan sidoo kale xiriirkaas mid lamid wuxuu ka dhexeeya wasaaradaha nooc kasto ay yihiin marka runtii aad baan ugu mahadcelinaya arrintaas arrin waxa waaye qayb weyn ka qaadatay ee isdhexgalka
hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey cumar cabdi maxamed oo ah agaasimaha xogta isboortiga ee maamulka galmudug waxaa uu waramayey wariyaha v o eda gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaxaaq iminkanaha kusoo dhowaada barnaamijkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulaansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno horyaalka brimier liga kulan adag ayaa waxa uu shalay dhex maray kooxaha liverpool iyo tottenham ciyaartaas oo ka dhacday garoonka anfield waxaa laba gool iyo gool ku adkaatay kooxda liverpool daqiiqadii koowaad ee ciyaarta ayaa waxaa goolka koowaad u dhaliyay kooxda tottenham ciyaaryahan harri kane hase yeeshee daqiiqadii konton iyo labaad ayaa waxaa soo barbareeyey henderson ayadoo daqiiqadii toddobaatan iyo shanaadna maxamed saalax uu goolka guusha u dhaliyey kooxda liverpool liverpool ayaa iminka waxay horyaalka ku hogaaminaysaa siddeed iyo labaatan dhibcood iyadoo lix dhibic ka sarraysa kooxda ku soo xigta ee manchester city liverpool waa kooxda keliya ilaa iyo hadda aan sidoo kale laga adkaanin horyaalka dhinaca kale kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa iska khasaarisay laba gool iyo waxba oo ciyaarta ay ku hogaaminaysay kadib markii ay garoonkeeda imaaraats kula ciyaartay naadiga crystal bales kooxda crystal bales oo laba gool looga hormaray ayaa soo barbaraysay labada gool waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbadhac laba gool iyo laba gool ah dhinaca kalena manchester united ayaa guusheedii ugu horreysay oo ka baxsan garoonka old traford shalay gaartay tan iyo bishii februaayo markii ay saddex gool iyo gool kaga soo adkaatay naadiga norwich kooxda newcastle oo masi gelisa kooxda wolfesna ciyaartooda waxay ku dhammaatay barbadhac gool iyo goola horyaalka zeri ada kooxda atalanta ayaa toddoba gool iyo hal kaga adkaatay naadiga indonesiya bolonya oo martigelisay samadoriyana ciyaartoodii waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool sbal iyo napoli oo kulmayna waxay isla dhaafwaayeen barbadhac gool iyo gool ah torino iyo kailari oo kulmay waxaa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbadhac gool iyo gool ah roomana waxay labii hal kaga adkaatay naadiga ac milan fiorentina oo martigelisa kooxda laaziyana ciyaartoodu waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda laaziyo ay ku badiseen horyaalka ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda yuventus oo leh saddex iyo labaatan dhibcood waxaana ku soo xigtaa inter milan oo leh labaiyo labaatan dhibcood atalanta waxa ay leedahay labaatan dhibcood halka kooxda naaboli ay ka leedahay toddoba iyo toban dhibcood horyaalka laliiga kooxda granada ayaa hoggaanka u qabatay horyaalka kadib markii ay shalay ka adkaatay kooxda real batis ciyaartaas oo ku dhammaatay gool iyo waxba kooxda granada ayaa waxay horyaalka ku hogaaminaysaa hal dhibcood waxaana ay leedahay labaatan dhibcood kooxda barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirta oo leh sagaal iyo toban dhibcood inkastoo barcelona kulan uu u harsan yahay kulamadii kale ee horyaalka ee dhacana kooxda saltavigo martigelisa naadiga real sujdad gool waxba ayaa looga adkaaday labante oo la kulantay sbanyola sidoo kale gool waxba ayaa looga adkaaday zaviya waxaay labii ebergatay kooxda gatafe halka ososuna ay saddex iyo gool kaga adkaatay naadiga valencia horyaalka dalka jarmalka laba kulanha ayaa dhacay wolfsburg iyo oxburg oo kulmay ciyaartoodii barbardhac eber iyo eber ah ayay ku dhammaatay naadiga burushi mosladbakna waxa ay afar iyo laba kaga adkaatay kooxda entre frankfort kooxda mushladbak ayaa iminka hogaaminaysa horyaalka waxaana ay leedahay sagaal iyo toban dhibcood waxaa ku soo xigta kooxda bayan munshen oo leh siddeed iyo toban dhibcood dhinaca kale macalinka kooxda kubadda cagta manchester united oo lagana solshar ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan paul bogba uu garoomada ka maqnaan doono ilaa bisha disembar tababaraha kooxda united oo hadlaya kadib markii ay kooxdiisa shalay guul ka gaartay kooxda norwich ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan bogba uu u baahan yahay wakhti dheeri ah si uu uga soo kabto dhaawac soo gaaray waxa uu sheegay marka ugu horraysa ee laga yaabo inuu ciyaaro ay tahay bisha nofembar afarlabaatankeeda markaasi oo kooxda united ee garoonka old traford kula kulmi doonto naadiga sheffield united haseyeeshee waxa uu sheegay wakhtiga ugu wanaagsan ciyaaryahankaasi uu si buuxda dhaawac uga soo kaban karo in uu yahay bisha disembar waxaa laga yaabaa inuu ciyaaro afariyolabaatanka nofembar marka aynu la kulmeyno sheffield united hase yeeshee taasi uma badna ayuu yidhi macalin olagana solshire xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay noola socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey cayaaraha haddii aan iminkana jaleecno dhinacii heesaha waa kiin jaamac iyo heestii ben ben
ilow boqolaal horaha
laba hii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay bil iyo labo bil iyo labo u lumay bil iyo labo bil iyo labo wiilow boqolaal hora laba hii sheegtayo intay isboqreen haddana u lumay bil iyo labo bil iyo labo u lumay bil iyo labo bil iyo labo
heestaasi kiin jaamacayaynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada axmed cali sheekh iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamaduna waxay ahayd maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo sidaasi nabadgeliyo
shada wala